asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel walba iyo weliba si walba ood noo dhegaysanaysaanba kusoo dhawaada radio gargaar madasha arrimaha biniaadanimada dhegeystayaal radio gargaar madasha arrimaha biniaadanimada wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno ku saabsan dhanka arrimaha biniaadanimada sidoo kale waxaa qeybka dhanka markaasi qeybaha kala duwan ee barnaamijyadaasi barnaamijkii gaarka u ah hay-adda w i k ayaan si toos u gudagelaynaa barnaamijkana maanta waxaa marti noogu ah qadro khaliif maxamed oo ka socota isla hay-adaasi qadra kusoo dhowo radio gargaar waa mahadsantahay axmed
waayahay dhegeystayaal barnaamijka ayaan u gudageli doonaa iyadoo markaasi aan goor dhow qeybaha hore ee barnaamijka aan gudageli doono idinkuna qadadka teleefoonada aan furayn markaa sidoo kale aad kaga qeyb qaadan kartaan qadro barnaamijka hadda aad u gudagasho oad faahfaahiso
subax wanaagsan dhegeystayaal magacaygu waa qatra khaliif maxamed waxaan ka socdaa hay-adda w i k ama loo yaqaano windol trust kenya waxaan ka shaqeeyaa qeybta la talinta waxaanan ku ka shaqeeyaa xarada ifo iskuulaadda aan ka shaqeeyo waa toban iskuul waa laba iskuul oo secondary ah iyo toddoba sideed iskuul oo primary ah marka maanta waxaan ku faraxsanahay halkan inaan waxyaalo badan aan ka hadalno arrimo ku saabsan ka hortaga ka faa-iideysiga xadgudubka ee bulshada ka jiro
waayahay dhegeystayaal sida qadra ay sheegtayba barnaamijkaasi ayaan maanta uga hadli doonaa barnaamijka iyadoo barnaamijkan aan arrimahaasi ku lafaguri doono inta aan ku guda jiro idinkuna aan fursad idiin siin doono dhanka qadadka teleefoonada waayahay qadra haddaad sii gudagasha barnaamijka
mahadsanid axmed sidaa ogtihiinbo hay-adaha dhammaan waa gacmaha isqabsadeen waxayna waxayna gacmaha isku qabsadeen inay la dagaalamaan xadgudubka ka jiro bulshadeenna xadgudubka sida khaas ahaanka dumarka ugu dhaca waxyaalaha oo xadgudubka oo ka jira waxaa ka mid ah sida jirdil iyo kufsi iyo faraxumeen loo geysto oo ka dhaca bulshadeenna khaasatan dumarka loo geysto sidaa ogtihiinba hay-adda windol trust waxay ka shaqeysaa qeybta educationka oo ah waxbarashada iskuulaadka ayaan ka shaqeynaa marka bulshada aan u shaqeynana waa rag iyo dumarba isku jiraan oo arday ah marka siba si gabdhaha waxyaalaha loo geysto oo jirdil ama kufsi waxyaalaha wuxuu noqdo waxaan rabaa inaan ka hadlo qaabkii ay u sheegan lahaayeen cawashadoodii iyo qaabkii ay u soo gudbin lahaayeen wax alla dhibaato wixii soo gaaro usbuuci aan soo dhaafnay waxaa inta joogta gabar haboon la dhaho oo ka shaqeyso hay-adda oo ka hadlaysay arrimaha xadgudubka gabdhaha la gaarsiiyo faraxumeynta iyo waxyaalaha seeta oo bulshadeena la gaarsiiyo ee ka hadlaysay marka ani waxaan rabaa inaan hadda aan sii dhexgalo arrintaas seeta oan kasii hadlo tillaabooyinka cawishada bulshada loo qaabilo iyo sida hay-adaha gacmaha isku qabsadeen oo arrimaha seeta lala laga hortegayo sidaa ogtihiin sidaa ogtihiin bulshada waxyaalo badan oo waxaa jirtaa ay ka aamusan tahay oo hadda uun soo baxeen hadda sida hore ma aha waxaa waaye baryaha nato hay-adaha way la dagaalamaan arrimaha nato oo ah sexual exploitation and abuse marka waxaan rabaa inaan ka hadlo qaabkii ay bulshada cawashadeeda ay u gudbin lahayd hay-adda iyo tillaabooyinka hay-adaha inay qaadaan laga rabo midda ugu horreysa waxaa waaye inay hay-adaha ay la tashadaan bulshada sidaa ogtihiinba bulshada waxay leedahay madax camp leaders iyo waxyaalaha jiraan dad badan oo waxaa jira bulshada u adeego marka bulshada markii lala tashanaayo waxaa la waxaa loo sheegayaa waxaa la weydinayaa bulshada cawashada ay leeyihiin iyo waxyaalaha oo dhacayaan arrimaha nato arrimo aada halis u ah waaye nolosha bini-aadanka marka qofka hadduu waxan usoo gudbinin uu banaanka u keenin uu sheeganin uu cawanin lama ogaani karo marka soomaalisa u nahay dhaqan waxaan leenahay waxyaalaha qaar aan duugno aan qarino siba kufsiga camal hadduu kufsi dhaco waxaa la sameeyaa mar qaar in la xaliyo arrintii oo la qariyo oo la duugo oo laga dhigo inay odayaal intay fadhiistaan meeshan lacag iyo wax lagu kala qaato oo la dhaho qofkaasayto ha dacweynina bulshada yaa loo gudbinin askarta iyo waxaasayto yaa loola socodsiin arrintanayto hoos ahaan aan u dejino marka anaga hay-ad ahaan waxaan kasoo horjeednaa arrintaasayto waxaanan hay-adaha ugu horumarsannahay inaan la dagaalano arrintaasayto
dhacdo miyaad dhibta cashan
ee dhegaystayaal tallaabooyinka cawashada oo hay-adaha ay sameynayaan oo dhanka bu- cawashada bulshada waxaa ka mid ah la tashiga ee sida aan sheegay la tashiga oo dadweynaha lala tashanaayo madaxda matalayso lala tashanaayo oo wax alla wixii soo gudboonaysano ay soo sheegayeen hadday tahay dhibaato dhacde oo hay-adaha dhan ay ogaanayaan saa ogtihiin ee annaga waxaan la shaqeynaa hay-ado badan d r c oo protection ah waxaan la shaqeynaa t d h save the children ayadahaas dhammaan baan la tashanaa il- aan la shaqeynaa ilaa u n h c r marka in kow hay- lala tashado bulshada oo la ogeysiiyo in arrimaha sayta lala dagaalamayo oona laga soo horjeedo midda labaad waxaa waaye ee, ka falcelinta akhbaaraadka ka soo baxo bulshada iyo wixii caqabad oo hortaagan waxaa ka mid ah ee, ee, bulshada camal waxaa laga yaabaa inay sheegaan arrimaha oo la qarinayo oo horaan war laga haynin oo la ogeen inay soo gudbiyaana laga yaabaa markii lala tashado oo loo sheego muhiimadda ay leedahay in la hor istaago arrimaha nato ka faa'iidaysiga ee iyo xadgudubka meesha ka jiro marka wixii ay soo sheegaan oo soo gudbiyaan inay kafalcelin la sameeyo ee, kafalcelinta ay s- ee, akhbaaraadka ka soo baxo ee, dadweynaha in laga in laga falceliyo oo la fiiriyo ee, waxyaalaha caqabadaha hortaagan caqabadaha hortaagan waxaa ka mid ah in hay-ado qaar ee, wa- wax- dadweynaha qaar waxaa jiraan dad waxaa jiraan oo eh, marginalization oo dad waxaa jiraan oo bulshada ku yar oo badneen oo laga yaabo in wixii dhibaato ah haysato hor loo soo gudbin oo lala soo socodsiin hay-adaha ee, loo sheegin inayba dadka uu dhibka haysto sidii dad waxaa jiraan inta ku yar oo badneena jirta marka eh, dadkaas camal waa caqabad hortaagan waaye inay wixii jiro la ogaado wixii miiska saaran oo arrinta dhacda in la ogaado taas waa taas mideeda kale waxaa waaye ee, waxyaalo qaar waxaa jirta ay dhahayaan soomaalida dhaqankeena ma ogolo in arrintaas iyada la sheego arrintan inta aan ku joojino arrintaas nafteeda waa caqabad weyn in qofka dhibaatada gaartay la qariyo arrin aan aada u fiicneen waaye Ee, midda kale waxaa waaye ee, inay dadka qaar oo maxaa la dhahaa ya sidii camal qofka disabilityga qabo ama qofka curyaanka ah ama qofka meel un dhagahala inay wixii dhibaato uu qabo hor loo soo gudbinin oo la qariyo oo la dhaho yacni qofka niito waxaa waaye curyaan waaye meesha ma aadi karo iyo hay-adaha gudaha uma geli karo iyo waxaas waxaas dhan baan kasoo horjeednaa dadka oo marginalized eh oo meesha ku yar inay waxooda lasoo sheego oo lasoo shaac bixiyo oo la sheego wixii dhibaato soo gaaray iyo dadka eh, curyaamaha iyo waxaas iyo dhagoolada iyo indhoolaha iyo wixii noqdaanbo dadka naftoodii waa dad eh, u baahan in loo gargaaro iyo in waxyaalaha qaar oo dhaqan dhaqanyaasha qaar oo meesha ka jiraan in la qariyo oo la dhaho soomaali dhaqankeeda maya waxaan hay-adaha usii gudbin waxaas dhan baan kasoo horjeednaa waana hay-adahana gacmo ay isqabsadeen sidii looga hortegi lahaa arrimaha siid inay dhacaan midda kale waxaa waaye ee, een, inay qaabka loo qaabilo cabashooyinka waxaa lasoo sheegay camal arrin tusaale ahaan arrintaasaa dhacdaa lasoo dhehe arrinta markii lasoo sheegay qaabka ay u sheeg u oo arrinta niyta u qaabil lahaayeen hay-adaha taas idin waa mid kale een qofka markuu cawashada soo sheegto wixii loo sameyn lahaa tusaale ahaan maanta hadduu kufsi u dhaco inii qofki isbitaalka la geeyo isbitaalaha hay-adaha iyukana ka shaqeeyaan isbitaalka la geeyo oo qofkii lasoo baaro een warqad isbitaalka looga soo qoro askarta la keeno qofkii lasoo xiro oo waxa sameeyey qaabkaas nidaamkaasaa dejisan midda kale waxaa waaye een, in dadka awareness loo sameeyo sidii bulshada loo waramo oo la dhaho arrintan iyo saan iyo saan baan ka rabnaa ogaada ogeysiis in la sameeyo oo dadka bulshada wacyigelin wacyigelin loo sameeyo oo la dhaho "S- arrintan baa jirtaa ee arrintaasaa iyo saas ha qarsanina waan sameynaa anaga hay-ad ahaan marmar qaar baan wacyigelin aan sameynaa ee arrimo kalebada ku saabsan iyo waxay noqotaba Ee, midda kale waxaa waaye hay-ad een, hay-adaha sida ay uga falcelinayin arrintaas markay dhacdo arrintan camal oo hadda xadgudubka camal sida falcelinta hay-adaha ay ka sameynayeen taasna waan kasoo hadle ee
dhexdiyo xubnahaaga inaad ku dhegnaado nafta ka dhargayle dareenka dhasha meelku idhufta oo dareenka ka dhashaa meel fog ee dhufta dhexdiyo xubnahaaga inaa ku dhagnaado nafta ka dharkayle dareenka dhasha meel fog ee dhufta way dareenka dhasha meel fog ee dhufta
miyaad dhibta cashaq halista igu dhaafi
intaad dhaqan guurto haddaanad dhabdhab moodin hadhow dhalanteedka anaa dhulka hooyo dalxiis ku dhex geyni
adaa igu dhiiri haddaan kugu dhaato markaad idhex qaado miyaad dhibta cashaq halista igu dhaafi
inta aad dhaqan guurto haddaanad dhabdhab moodin hadhow dhalanteedka anaa dhulka hooyo
waayahay barnaamijka ayaan dhegaystayaal dib ugu soo laabanay barnaamijka waxaa marti noogu ah qadro eh, qaliif maxamed oo ka socota hay-adda w i k oo markaasi qaabilsan dhanka waxbarashada dugsiyada sare iyo sidoo kale gabdhaha qadro haddaad halkaa kasii wada barnaamijka
waa tahay Eh, waxaan rabaa inaan ka hadlo eh, arrinta iidana ku saabsan referalka markii arday camal ee dhibaato ku dhacdo ardayga uu hay-addii lasoo uu soo sheegay arrintii mase macallimiintii waxaan ay soo gudbiyaan arrinta jirto Eh, annaga waxaa jirta hay-ado badan oo la shaqayno Eh, sida aan idiin sheegaba haddii cunugaasayto uu cunug yar uu yahay da-diisa ay yar tahay eh, sidaa ogtihiinbo caruur waxaa loo yaqaanaa wixii sideed iyo toban sano ka yar marka hadduu uu caruur eh, sideed iyo toban sano wixii ka yar uu yahay annaga waxaan referal u sameynaa oon usii gudbinaa arrimaha sayto eh, save the children eh, oo ka shaqeyso dhankan ifa iyo dhankaas dhagaxley barkeeda ka shaqeyso laakiin haddee xagga dheer ay tahay waxaan la shaqeynaa t d h ayagana caruurta wixii dhibaato ka jirto meeshaasaan u gudbinaa haddii uu yahay ardaygan arday ka weyn sideed iyo toban sano waxaan cawashada u gudbinaa eh, d r c marka had- marka cawashada aan gudbino sida iyada looguma haraayo arrintaas waa in la dabagalo ilaa caruurkaasiito misane ardaygaas uu uu ka helayo eh, sidii loo ilaa ardaygaasayto uu ka kaalmo ka helaayo Eh, sida camal eh, markii aan u gudbino d r c hay-adda d r c markaan u gudbino dad waxaa jirta qaybtaasayto protectionka u xilsaaran u n h c r iyakana meesha kama maqno eh, protectionkaasay sameeyaan marka gacmaha la isqabsada eh, waxaana laga wa- la difaacaa caruurtaas ayada ah marka waxaan bulshada u sheegayaa haddii arrin noocaas ah caruurtaada iskuulka ku jirto ay ku dhacdo marka ugu horeyso inaa annaga nala socodsiiso window trust ahaan maadaama cunuga uu bannaanka joogin uu yahay arday ee hay-addan maamulayso ardayda waa kuweeni dhibaato dhan baan ka hortaagannahay aniga sidaa idiin sheegay qaybta la talintaan ka imaade qaybta la talinta waxaan la talinaa caruurta wiilasha iyo gabdhahawo talo markay imaatana waxaa waaye talada way weyn tahay cunug uu ku dhacay arrintan hadda aan sheegayno eh, arrimaha nato eh, s- aan dhahay arrintan xadgudubka camal iyo waxay noqotaba waxaa laga yaabaa caruurtan inay eh, xadgudub ku dhace uu iskuulka iska imaanhayo uu wixii qarsanaayo uu sheegaynin waalid hadaad tahay oo arrintaas ay caru- caruurtaada ku dhacdo waxaa la rabaa inaa kow ah, hay-adda neto aad la xiriirto window trust aad la xiriirto maadaama iskuulaha dhan aan u wada shaqayno aniga ah, xarada ifo haddaa imaato anaa joogaa anaana u shaqeeyaa bulshada u adeegaa tobanka iskuulba waan ku wareegtaa macalimiinta eh, xiriiraan leenahay oo igu soo sheegayaan waxyaalaha wixii dhacay waxaa jirtaa h o d school waxaa jirtaa annaga noo soo gudbinayaan wax alla wixii caruurtaas ku dhacay gabdhaha galaaska shanaad ilaa galaaska sideedaad way garan way garanayaan wayna ogyihiin in ay ani aan u shaqeeyo arrintaasito wax alla wixii ku dhaco inay iisoo gudbiyaanaan rabaa caruurta haddaa waalidtaana waxaa dhehaysaa iskuulka tag macalinka u sheeg Eh, badi h o d waxaa noo ah annaga maadhamiina noo ah ilaa dumarka waa iska laciif waaye dhibaatadooda ma sheegan karaano wax alla wixii dhib haysto ma sheegi karaan marka aniga waxaan dhahaa gabdhaha wixii hoose oo ay sheegan karin oo banaanka usoo bixin karin oo dhibaato oo ku haysto maadhamayaashaas la soo xiriir haddii ani iskuulka marka aan imaadana ani waan wareegtaa eh, iskuullada waan ku wareegtaa waan soo ogaadaa wax alla wixii kees qabo keesaskaasaan soo qaadaa marka waxaan dhahaa eh, maadhamayaasha usoo sheeg haddii ani aan joogana anigaa ii imaanaysa anigaa ii sheegaysa kadib eh, arrintaasayto arrin sahlan hadday tahay oo la xallin karo hay-ad ahaan oo waxaan u qaban karno waan u qabanaynaa haddii kale waxaan usii gudbinaa oo isla shaqaynaa hay-adaha protectionka u shaqeeyaan sida hadda aan idinku sheegay save the children t d h iyo d r c marka ha- oo wax wax hadday dhacaan yaa la qarin ha la soo sheego ee, gabdhahana ee, dhibaatada soo gaarta kulli ha la ogaado ilaa anaga hay-adan la talinta waxay u keentay waxay ogaatay inay gabdhaha dhibaato badan ay soo wajahdo oona waxbarashada ay wiilasha ka dambeeyaan ka hooseeyaan gabadhi waxaad arki inay imtixaanka ka dhacdo waxaaba laga yaabaa inay dhibaato horaan loo geyste ay yeeleyso ay sababayso inay gabadhaas waxbarashada hore ay ugu socon la-dahay qof ay la tashato misena qof ay wax u sheegatana ay la-dahay marka anaga la talinta qaybta la talinta waan badannahay tiim waxaan nahay kuwa waxaa jiraan deegaanka u shaqeeyaan kuwana waxay u shaqeeyaan refujiiska anaga eh, waxaan joogaa ifo gabar kale alis la dhahay waxay joogtaa dhagaxley gabar kale kristin la dhaho oo madow iyadana waxay joogtaa xagadheera marka eh, waa la qarsanayna arrintaasayto hadday arrin nooca ay dhacdo hana lala soo socodsiiyo hana lala soo gudbiyo wixii dhaco
waayahay dhegeystayaal waliba barnaamijka ayaan ku guda jiraa dhibteenna ku foogan jacayl dhaxal yeesha inaan dhisno inaan dhisno
waayahay dhegeystayaashu qadadka teleefoonada way soo beegsan karaan iyaguna si markaasi su-aal hadday qabaan martida ay u weydiiyaan dhegeystayaasha ayaan qadadka teleefoonada siin doonaa iyagana si su-aalaha haddii ay qabaan ay martida usoo weydiiyaan dhegeystaha qadka ku jira aanu eegno si barnaamijka uga qayb qaato halo radio gargaar halo radio gargaar waayahay dhegeystayaashu waan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaadanayaan wayna ku mahadsan yihiin dhegeystaha xigay qadka telefoonka ku jira aynu eegno si barnaamijka uga qayb qaato halo radio gargaar waayahay ee dhegeystayaal qadar ayaynu ku nasanaynaa
macaan dhisno ciidan
dexdayn uma qaado kuwii dad bas dhowrta dhantaali hogaaye dhagaha ka furaysan dhammaan dhammaan nacabkeenna
intaan dhabta saaro mid aan la dhameeyo hurdana waayahay dhegeystayaashu way soo beegsan karaan eber toddobo sagaashan iyo shan soddon iyo toddobo lixdan iyo sagaal laba iyo toban mar kale aan idinku celiyo waa eber toddobo sagaashan iyo shan soddon iyo toddobo lixdan iyo sagaal laba iyo toban dhegeystaha qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar waa ka xunahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xigay qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar
alo magacaagiya halkaa joogto halo radio gargaar waayahay dhegeystayaal eh, waad soo beegsan kartaan eber toddobo sagaashan iyo shan soddon iyo toddobo lixdan iyo sagaal laba iyo toban aan idinku celiya waa eber toddobo sagaashan iyo shan soddon iyo toddobo lixdan iyo sagaal laba iyo toban dhegeystaha xigay qadka ku jira halo radio gargaar waayahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xigay qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar waayahay dhegeystahaasina waan filay mar kale inuu soo beegsan doono dhegeystaha xigay qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar
halo magacaagiyo halkaa joogto waa maxalli dhahaa qatano oo ku nool magaalada caalinjaqur habane caani juqur su-aashaa qabto su-aashaan qab- waxay tahay niyow dhibaato weyn bay haysataa haya
waxan way iga foolqunteen midna niyo duurkan bay igu dhashay ku celi xalna way iga foolqunteen midna duurkan bay iga dhashee waa tahay dhegeystahaasi waa ka xunahay dhegeystahaasi waan fili barnaamijka inuusan la soconin dhegeystaha xiga qadka ku jira aynu eegno halo radio gargaar halo radio gargaar waayahay dhegeystahaasina waa fili in isaguna uu mar kale soo beegsan doono dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay waan fili mar kale inuu soo beegsan doono dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar magacaagiya halkaa joogto waa ka xunahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal dhegeystayaashu way soo beegsan karaan eber toddoba sagaashan iyo shan ah, soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal laba iyo toban dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar waa ka xumahay dhegeystaha xigana wuu soo beegsan doonaa dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar waa ka xumahay dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo radio gargaar waayahay dhegeystayaashu qabadka telefoonada ayay si toosa usoo beegsanayaan dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo radio gargaar waayahay dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin waadna ka soo qayb qaadan kartaan barnaamijka qadar aynu ku nasanno
markaad idhex qaado miyaad dhibta cashaq halista igu dhaafi
intaad dhaqan guurto haddaanad dhabdhab muudin waayahay halo radio gargaar
halo magacaagiya halkaa joogto
walaal waa muna oo joogta xagdheer muno su-aashaa qabto
waxaan weydiin lahay gabadha ha
qof waxaan ahay macnaha disable ah
haya
marka waxaan jeclaa in kaakumaa u laabto kaarkaygii iyo waxaas aan u laabto dhin baa inta i keentay in hadda laabtan waayo macnaha dhankaas ma laga caawinaya Ee, muno qaybtaas u n hcr baa ku shaqo leh iyo raas ayaad weydiin kartaa waan ee, dhanka shaqaaqooyinka dumarka ayaan ka hadlaynay muno way ku mahadsan tahay su-aasheeda muno ee, arrimaha ku saabsan dib u noqoshada kaakuma u n hcr baad wax ka weydiin kartaa dhegeystaha xiga qadka ku jira halo radio gargaar halo radio gargaar wayahay ee, qadra mar kale haddaad ugu celiso
Eh, mahadsanid axmed waxaan ka hadlayay waxay ahayd eh, arrinta ka hortagga ka faa'iidaysiga iyo xadgudubka dhigmiiradka oo bulshadeena ka dhaco oo loo yaqaano eh, sexual exploitation and abuse Eh, shaqaaqooyinkaasiit oo jinsiyaga ah waxaa ka mid ah dirjilka jirdilka kufsiga faraxumeynta oo loo geysto rag iyo dumarba ay ku dhacdo marka waxaan ka hadlayay waxay ahayd oo kale eh, tillaabooyinka cawa- cawa- cawashada bulshada hay-adaha ay u aruurinaya ay u aruurinayaan marka waxaa ka mid ah tillaabooyinkaasee in bulshada lala tashado oo la ogaado waxay arrintaas ka qabaan iyo wax alla wixii soo cusboonaysi cusboonaado oo ku saabsan arrinta hadda aan sheegay ee oo xadgudubka ah Een, tillaabada kale waxaa waaye wacyigelinta bulshada loo sameynayo ee, sida awareness oo intii microphone la qaata la wareeganayo m- loo sheegayo bulshada arrintaasayto arrin aada u xun waaye sexual exploitation and abuse-ka ah oo j- hadgudubka lagu sameynayo dumarka ee, taasna waa taas wacyigelinta Een, midda kale waxaa waaye kafalcelinta akhbaaraadka kasoo baxo bulshada iyo wixii caqabad oo hortaagan sida aan sheegay ee, markii bulshada lala tashado kadib waxyaalo badan bay soo sheegayeen oo arrintaas ku saabsan wixii marka bulshada ay soo sheegaana la aruurinaa ee, waxaana la ogaani wixii caqabad oo hortaagan sida aan sheegay dad waxaa jiraan ah, curyaamiin ah dad waxaa jiraan een, arrimahooda aan intay meesha xafiiska imaadaan aan sheegan karin marka dadka qaar way qariyaan arrimahaas waxay dhahaan ha tegin xafiiska waxaas ha gudbinin ay dhahaan marka arrintaasaan kasoo horjeednaa Cur- curyaamiinta iyo dadkaas ah, dhan disableka waa dad bulshada ka mid ah oo in loo adeego u baahan bulshada xaqa ay leeyihiin ayagana leeyihiin marka arrintaasna waan kasoo horjeednaa inay ee, waana caqabad oo ka hortaagan inay bulshada waxyaale akhbaaraadkeeda iyo wixii dhibaato oo jiro ay soo gudbiso marka taas waa taas mideeda kale waxaa waaye ee, dhaqan dhaqan soomaalida waa la garani dhaqan waxay leeyihiin qama qaar waxaa jirta ay dhahayaan arrintan haayada iyo waxba ha u gudbinin hoos ahaan baan u xalinaynaa odayaal iyo waxbaa isu imaanayaan lacago iyo waxbaa la kala qaadani arrintaas arrin iidana qaldan oo caqabad ah oona ognahay oona caqabad waxaa waaye hortaagan inay bulshada soo gudbiyaan wixii dhibaato oo haysato arrintaasna arrin wanaagsan ma aha iyadana waan kasoo horjeednaa midda kale waxaa waaye ee,
idhuftaw dareenka dhasha meelkuu idhufta dhexdiyo xubnahaaga inaan ku dhagnaado nafta ka dhargayne dareenka dhasha meelkuu idhuftaw dareenka dhasha
midda kale waxaa waaye marginalized people dadka bulshada waxaa jirtaa oo bulshada ku dhex jirta oo tiradooda ay aada u yar tahay ee, iyagana in la dhaho waa yar tihiin dad badan ma tihiine ee, ha gudbinna cabashadiina iyo dhibaatada aa qabtiin taa iyadana waa caqabad kale oo hortaagan inay bulshada wixii dhibaato ka jirta oo hortaagan inaan la ogaado hay-adaha ay ogaadaan midda kale waxaa waaye ee, qofka inuu shakhsiyan uu cabsadaba uu dhaho haddaa arrintan aad gudbiso hadhow maxaa kaaga imaani karaa hadhow maxaa dhibo kusoo gaari karaa wax walba waa la xalinaa ee, meesha sharciga jira askar iyo wax walbaa jirtaa qofkana waa la difaaci ee, arrintaas iyadana waa caqabad kale waana laga soo horjeedaa waana la ogyahay dad inay jiraan cabsanayaan inay soo gudbiyaan marka lama rabo inay dadka oo ay cabsadaan inay waxaa la rabaa ay strong ay noqdaan ay soo gudbiyaan wixii cawasho ah wixii dhibaato soo gaara oo arrintan hadda aan ka hadlayo ku saabsan ah, xadgudubka lagu sameynayo ee, khaasatan bulshadayna khaasatan dumarka waxaa kal
dhexdiyo xubnahaaga inaan ku dhagnaado
waxaa kaloo aan ka hadle ee, qaabka loo qaabilo cawashooyinka bulshada ay leedahay ee, si- markii ay soo sheegtaan dhibaatada ay ay jirto ay soo sheegtaan iyo cawashadooda ay sheegaan qaabka hay-ad ahaan iyo hay-adaha oo wada jir ah qaabka ay cawashada ay u qaabilayiin dhibaatada qofka ku dhacda uu imaada meeshuu soo sheegtay qaabka loo qaabilayo iyadana waan ka hadlay midda kale waxaa waaye jawaabka bixin jawaabka bixin ee, ca- cabasho lasoo sheegtay oo dhibaato dhacday oo lala soo socodsiiyey hay-adaha iyo lala soo sheegay oo protection ku saabsan arrintan hadda aan ka hadlay oo ah ee, xadgudubka dadka lagu sameynayo marka jawaabta ay hay-adaha iyadana ka bixinayaanna waan ka hadlay
ayaan ku guda jirnaa dhanka kaalimaha sugaanta aynu ku nasanno
Adaa igu dhiiri, haddaan kugu dhaato, markaad i dhex qaaddo, miyaad dhibta cashaq halista igu dhaafi
dhacdooyinka ka socda soomaaliya soo booqo somaliland info com dhacdooyinka ka socda soomaaliya soo booqo somaliland info com dhacdooyinka ka socda soomaaliya soo booqo somaliland info com
dareen ah ku dulmamay bukeygaan toobtay
Drain, Somalian great singer. Big up. Also powered by a boss. Ooh, I'm
waayahay dhegaystayaal dib ayaanu ugu soo laabanay barnaamijka barnaamijkana waxaa marti noogu ah qadro khaliif maxamed oo ka socota hay-adda w i k oo ka hadlaysa arrimaha shaqaaqooyinka dhanka dumarka iyadoo sidoo kale hay-addu ay dhanka waxbarashada ay qaabilsan tahay qadro hadaad mar kale ku laabato barnaamijka
Eh, mahadsanid waxaa kaloon ka hadlay eh, referalka qaabkii ay bulshada u gudbin lahaayeen wixii soo wajaho sidaa idiin sheega eh, aan ka hadlay annaga waxaan la shaqeynaa hay-ado badan oo protection ah Eh, caruur hadduu yahay qofkaniito eh, waxaan usii gudbinaa save the children iyo waxaan la kaashanaa t d h hadduu qofka uu ka weyn yahay sideed iyo tobanna waxaan la kaashanaa eh, hay-adda d r c oo protection qaabilsan marka arrimo badan oo waxaa jiraan oo ku saabsan eh, haddaan sii dhexgalo arrintan anaga waxbarashada aan sameyneyno waxyaalo badan oo waxaa jirtaa gabdhaha ka reebayaan waxbarashadooda inay gabdhaha eh, iskuulka wax fiican ka keenaan oy baasaan oo wiilasha ay ka hormaraan aa jiraan markaan gabdhaha aan dhexgalnay oon la sheekaysanay waxyaalo badanaa soo baxeen maadaama aan sidaan idiin sheega ee gabdhaha ay yihiin gabdho xishood badan oo wixii dhibaato oo haysato aan soo bandhigi karin marka la talintan hadda si loo keenay eh, shantii sano hore la talin ma jirin shantan sano oo hadda ka bilaabato sanadkii laba kun toddobiyo tobantii ilaa iyo hadda eh, qaybta la talinta eh, window trust waa jirtaa marka gabdhaha markaan cabashadoodii aan ogaanay iyo caseska ay noo soo gudbiyeen waxaan ogaanay waxyaalo badan oo dhibaatooyin inay gabdhaha ka jiraan Eh, gabdho qaar waxaa jiraan oo waalidiintii inay waalidiintii isku xun yihiin oo waalidiinta ay isdagaalahayaan masene ay dhibaato dhexdooda uu ka jiro cunugii niyadduu ka jawaa cunugii waxbarasho niyad uma lahaanayo Eh, wuxuu noqonayaa qof murugsan maadaama oo gabadhan ay haddayba galaaska shanaad mise lixaad ay tahay qof oo qaangaaran ay tahay wax bay kala garanaysaa mise wiilkii waxuu kala garanay marka dhibaato hadday ka jirto gurigii oo aabihii iyo hooyadii ayba isku xun yihiin oo dagaal iyo waxa uu ka jiro cunugii iskuulka markuu imaado waxbarashadii ma concentrate garan karo waxbarashadii m- macalinka wuxuu sheegay ma dhegeysan karo Eh, shaqadii loo dhiibo kama shaqayn karo ilaa maskaxdiisa wuxuu ka fikirhayaa dhibaatada guriga ka jirtay midda kale oo jirta waxaa waaye waxaa jiraan gabdho oo la joogaan eedayaashood masane aabahood ah, xaaskiisii oo hooyadood ay dhimatay masane soomaaliya looga soo tagay masane aabihii ay kala tageenaa jiraan gabdhaha badi waxay ka cabdaan inay gabdhahaasayto shaqo badan loo dhiibo oo islaantii ay ku nasato oo waqti ay iskuulka ku aado mase buugteeda ay ku akhrisato masane cashir loo soo dhiibay ay uga shaqayso inaaban la siinin fasaxi inaan la siinin oo gabadhii ay maanta dhan eh, shaqo say guriga oga hayso iskuulka marka imaato waxay ka fikiraysaa hadhow maxaa kuu yaalaa hadhow maxaa qaban doontaa shaqadii guriga taalay kasii fikiraysaa macalinkii cashir uu baraaya gabadhi maskaxdeeda ma joogto gabadhi gurigay ku maqan tahay maxaa samayn doontaa hadhow biyo soo dhaamiyaa lagu dhihi doonaa kan baa lagu dhihi doonaa kama soo horjeedno inay gabdhaha shaqo ay saacideeyaan waalidiinta wiil iyo gabar horta oo isku mid waxbarashada wiil iyo gabar ay u siman yihiin shaqada oo waalidnimada aad u dhiibaysay caawinaada ay ku caawinayaan way u siman yihiin laakiin iyo waxaa jira soomaalida eh, qaarkooda dad waxaa jiraan diinta fahansan oo quman oo caruurta inay xaq ku leeyihiin iyo waxaas kulli og laakiin dad waxaa jiraan oo caruurta aan u daryeelaynin sida gabadha camal oo gabadha shaqo badan loo dhiibaayo ilaa gabadhi ay nacdo inayba nolosha ay nacdo ay dhahdo intaan u cararaa waxbarashadii ay hoos noqoto macalinka su-aal markuu weydiiyo gabadha uu dhaha maxaa waxbarashada hoosaa usii socotaa gabar fiican oo fahmo lah baa ahayd maxaa dhacay gabadhi dhibaatada ma sheegan karto marka annaga hadda inta qaybta la talinta eh, siba ani hadda soomaali anaa joogaa ifo gabdhaha joogaan dhagaxley iyo xagadheera waa gabdha oo eh, madow ah marka sida hadda aniga qaybtan la talinta gabdha deegaanka ka shaqeeyana way jiraan sida la talinta loo keenay eh, gabdhaha badi wixii dhibaato ay qabaan way noo soo gudbiyaan Eh, gabdho badan waxaa jirtaa guur qasab lagu qasbi rabe oo iskuulka laga bixin rabe oo aabahood u dhaarsanaa ay jireen Eh, arrimahaasna mar kale aan soo gudbin doonaa laakiin iyo hadda haddaan aan ka tataabto wax gabdhahaas iikana cunugan haddaabu ku qasabto oo dhahdo ninkaasi ninkaasaa u joogtaa gabadhi maskaxdeedii ma degnaanayso waxay ka fikiri goormaha iskuulka intii lagaa bixiyo ninkaas lagu guurin doonaa waxbarashada way ka niijo waxay isleedahay waxbarasho ma uu sii wadin doontida kolley guriga lagu gelin doonaaye maxaa wax ka baranaysaa marka eh, macalinkii ma ogaani karo waxbuu barayaa gabadhi haddii wax la weydiiyo waxba ima daarinay leedahay sidaa ogtihiin dumarkeena way xishood badan yihiin gabdhaha yaryarka ee dhibaatada hooyadeed hataa wixii jiro uma sheegan karto marka arrimo noocaas ah iyagana oo dhibaatada oo xadgudubka la xiriira oo waalidiinta qaar ay sameeyaana jirtaa marka anaga qaybta la talinta waan la dagaalanaa arrimaha sayto inii gabdhaha saas loogu xadgudbo waan kasoo horjeednaa gabdhaha waxaan rabnaa inii la siiyo environment ay wax ku baran karaan environment waxay ku baran karaan waxaa waaye inii la siiyo fursad ay gabadha habeenkii cashirka macalinka usoo dhiiba uga shaqayso fursad ay iskuulka ku aado amin hore ilaa gabar waxaa laga yaaba inay maanta dhan soo daahi uu macalinka qaraacayo niyadda ay kasii jebi waxbarashada dhan iskuulka dhan ay nici waxaas dhanna adaa u keenaysaa waalidiinta waxaan u sheegayaa inay gabdhaha siito ay waxbarashada ay ku taakuleeyaan ay kaalmeeyaan garab u noqdaan gabdhaha waaniyaan wixii dhibaato oo haasta ay ogaadaan sida hadda aan idiin sheegana wixii dhib oo soo wajaho gabadhaas oo dhib weyn ay wuxuu ahaadaba inay annaga naloo soo socodsiiyo gabdhaha waan dhahnaa wixii aa qabtiin nala soo socodsiiya gabdho waxaa jirtaa oo s- ex- ma- sheegayaan wixii dhibaato haysato iyo gabdha xishood daraadiis wixii aan sheegin karin marka waalid ahaan waajib waxa ku saaran inaa ogaato caruurtaadii mid ka faraxsan mid ka murugsan wixii dhibaato oo bannaanka kasoo gaara iyo wixii dhibaato oo guriga ku dhexhaysto iskuulka wixii ka jiro waxaa kulli inaa waxaa la rabaa waalidiinta dhankiina inaa caruurta kasoo taakulaysiin oo ogaatiin caruurta wixii dhibaato ay qabto oona waanisiin gabdhaha inay wax iyo wiilashaba wiilashii gabdhaha waa isku mid labada oo isku siyaa loo dhale sida hore zamaani ma aha oo wiilasha keli waxbarashada la geyn jiro oo gabdhaha la reebi jiro oo la dhihi jira reerka shaqada ka qabta marka hadda wax inay diinta la fahmaan la rabaa oo gabdhaha iyagana la kaalmeeyo oo garab loo noqdo oo wiilka iyo gabadha waa habeenkii oo fursad ay wax ku bartaan ay buugtaada ku akhristaan ay shaqadii loo soo dhiiba uga shaqeeyaan inaa waxaa la rabaa waalid ahaan aa ku kaalmaysiin
wayahay dhegeystayaal waan isku soo laabanaynaa qaybihii dambe ee barnaamijkan soo gaadhay dhanka kaalimaha sugaanta aynu ku nasanno
Doonka ka socda Soomaaliland, soo booqo somalilandinfo.com.
reer gobol dhigihiisiyo waagaha farahooso gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxarad baleeye reer gobol dhigihiisiyo waagaha farahooso gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxaradii gibladiyo ciyaariyo galbisiyo mashxarad baleeye ciyaaladii istahoorta waxuu jacaylka hadagu yaal badan kaa waxa u culayseen haddaan caawa godolkiyo gaxadhiisi mahaasheen ciyaaladii istahoorta waxuu jacaylka hadagu yaal badan kaa waxa u culayseen haddaan caawa godolkiyo gaxadhiisi mahaasheen gurigadiyagalesheen allahu gurabarqaaqiyahowo kugasiiman ubadohowo noqodeen harqwahilo mihiisa gurataa amiin gurigadiyagalesheen allahu gurabar waaqiyahowo kugasiiman ubadohowo noqodeen harqwahilo mirihiisa gurataa amiin
waayahay dhegeystayaal barnaamijka ayaan u guda gelaynaa su- dhanka su-aalaha ayaan goorna u gudageli doonaa su-aalahaasi oo ah ah, maxay tahay sababta gabdhaha keliya ee loo caawiyo oo aan markaasi wiilasha loo caawinin ee qadra
Eh, mahadsanid axmed Eh, sidaa ognahay aanan ka hadlay gabdhaha waa dumarka waa xishood badan yihiin waxaana la dhahaa vanrables waaye waxaa waaye eh, waa iska laciif dhibaatadooda sida ay tahay uma sheegi karaan codkooda ma dhiiban karaan wixii haasto lama ogaani karo marka hay-ad ahaan waxaan isku afgaranay oon fiirinay inaan keeno qaybtan la talinta oo wi- la talinta horta wiil iyo gabarba waaye laakiin iyo waxyaalahan kale oo eh, sida remedialka camal sabti iyo axaddi gabdhaha wax la baraayo waxaa ka mid eh, scholarshipkan iyo waxaan kulli gabdhaha aan u samaynayno waxaan ogaanay inay gabdhihii ay wiilashii ka hooseeyaan waxbarashada markay tahay wiilashii ay nambarka hore ay gelayaan gabdhihii gadaal ay gelayaan marka waxaan dhahnay eh, sidaa og tahay eh, remedialka sabti iyo axad wax la baraayo gabdhaha waxaa waaye luqadda ingiriiska iyo sawaaxiliga la baraa waxaa ogaanay inay gabdhaha ka hooseeyaan wiilasha qaybta sawaaxiliga iyo qaybta ingiriiska ee luqadda sida wiilasha ay uga hadli karaan mase confidence-ka wiilasha ay qabaan ay gabdhaha ay haynin marka waxaan sameynay eh, macalimiina la qore macalimiin waxaa jiraan sabti iyo axaddi gabdhaha iskuulaadka wax ku baraan oo saas gabdhaha u kaalmeeyaan oo luqadaha eh, sabti iyo axaddi remedialka saytu gabdhaha baraan gabdhaha aan dooranana waxaa waaye gabdhaha waxbarashada u hooseeyaan
waayahay eh, dhegeystayaal weli dhanka su-aalaha ayaan ku guda jiraa qadra maxay tahay eh, barnaamijkan scholarship amaba deeqda waxbarashada loo yaqaano Eh, waxbarashada eh, scholarshipka waxaan qabnaa eh, waxaa jirta mid oo wiska ay leedahay oo canada dadka loo diraayo oo sidaa ogtihiinba gabdho badan iyo wiilal badana xarooyinka ka tageen oo canada kusoo waxbaranayaan midda kale waxaa waaye scholarshipka annaga windoltrase unahay mashruuc shan sano aan leenahay shanta sano oo mashruuca hadduu naga dhammaanayaa caruurtii aan la bilaawna fooman gabdhihii aan la bilaawna yaa foomfaa waxay bogaayaan Eh, inkastoo hadda sanad uu dhume laakiin foomfaa waxaan rajaynaynaa inay bogaan twenty twenty one kaniito gabdhahan hadda foomfooga ah maalintay fooman ahaayeen aan la bilaawne ilaa hadda waxaan ka bixinaa scholarship shoppingkooda waxooda la siiyaa gabdhaha markii la dooranaaye oo la xulinaayen waxaa lagu xushe eh, sidii darajadooda ay u sarreyso gabdhaha saddex boqol aan dhabaaf keeneen aan dooranne waxaanan gabdhaha waxaa laga qaaday interview oo imtixaan baa laga qaaday imtixaankaas gabdhihii ku guulaysteen oo darajadoodan ee sarreysay k c p e da yaan ka bixinaa scholarshipka marka eh, hadda scholarship ma jiro laakiin gabdhahan aan la dhammayn rabnaa wixii kale oo de scholarshipka lasoo cusboonaysiisanaado waan soo sheegaynaa laakiin hadda la taagan yahay wax scholarship aan u hayno ma laha eh, gabdhahan ilaa ay ka dhammaynayaan iskuulka sanadkan ay foomfaa bogaayaan eh, gabdhihii aan la bilaawn anaga foomanka maasanid waayahay weli dhegeystayaal dhanka su-aalaha ayaan ku guda jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaaray Eh, maxay tahay doorka amaba kaalinta amaba waxyaabaha uu ka qaadan karo eh, furiintan dhanka raadiyaha ee gaarsiinta eh, akhbaaraha dhanka eh, waalidka
Eh, hadda wa- halkan maanta waxaan u fadhiya waxaa waaye inaan ogeysiiyo waalidiinta inay jirto eh, hay-adda windol trust inay dadaal muujin hayaan iyagoo kaashanayaan hay-ado kale sidii gabdhaha wax loo bar lahaa Eh, horaan waxaa jirtaa inaan gabdhaha uniform iyo sanitary pad iyo waxaas aan siini jirnay laakiin hadda waxaa lasoo kordhiyey sida sanadkii laba kun toddobiyo toban ka bilaabato waxaan keenay qeyb oo la talin ah la talinta waxaa waaye inay gabadhii eh, murugsaneed oo dhibaatada haysate lala taliyo oo dhibaatadaada ay soo sheegato annaga markaan iskuulaadka tagno eh, waxaan sameynaa counseling oo qeybo badan ah oo gabdhaha marka waxaan la fadhiisanaa gabadha dhibaato qabto hal camal mise laba ahaan mise dhibaatadaada siday u haysato hadday wiikoo badan dhib uu soo wajaha camal waan la fadhiisanaa gabdhihii waan ka dhegaysanaa arrintoodii Eh, iyadoo qof kale aan usii gudbinin yaan saacidaynaa aniga eh, hadda la talinta camal haddaan tusaale iska soo qaato markii gabar ay iskuulka joogto ay ila soo tashato ay dhahdo saanaa jirtaa Eh, khaasatan horta gabdhaha heedgaalayaasha oo iskuulaha madaxda ka ah iyo wiilasha heedhooyaasha yaa noo soo gudbiyaan cawashada gabdhaha ay leeyihiin iyo wixii gabadhii cawasho qabto marka gabadha toos bay aniga igu imaanaysaa anaa isla fadhiisanaa marka gabadha waxay ii sheegaan in dhibaatada haysate marka waxa hadduu uu yahay arrinta arrin annaga aan xalin karno eh, ani haddaan xalin kara arrinta waan xaliyaa haddii kale waxaan taasha waxaan kaashani qeybaha iga sarreeyaan oo hay-adda haddii referal uu baahan yahay sida hadda xadgudubkan oo aan ka hadlayn arrimaha niyadda kufsiga iyo jirdilka iyo waxyaalaha sayid aan ka hadlayn uu yahay arrimahaas arrimo la qarin karo oo misana hoos ahaan loo dhammayn karo ma aha waxaan kaashanaa hay-adaha sayto eh, waxaanan ku dadaalnaa sidii gabadhaas iyada lagu saacideyn lahaa mase wiilka asaga ah
waayahay ee, qadra waxaa jira in ay ee, maalmaha iskuuleedka uusan jirin ama iskuulka uusan jirin sabtida axad oo kale in gabdhaha looga faa'iideeyo ee, waxbarasho gooniya warbaxe- marka waxbarashadaasi door intee leeg bay ka qaadataa kobcinta wax- aqoonta gabdhaha
Eh, axmedow sida jirto waxaa waaye inii macalimiin aan soo qornay oo sabti axaddaas gabdhaha wax u faa'iideeyo Een, waxaan sameynaa assessment oo ah inii horta im- imtix- gabdhaha sidii wax loo baraayo macalimiintii assessment lagu sameeya qaabka ay u gudbinayaan waxbarashada sidii ingiriiska luqadda ingiriiska iyo sawaaxiliga waxaa kaloon sameynaa inay gabdhaha imtixaan laga qaado waxaan ogaanaa imtixaanka waxaan ku ogaanaa gabadhan inay wixii la baraya ay fahamtay iyo inay fahmin haddii aan aragno gabadh inay hooseyso ee, imtixaanka darajada ay ka keentay ee darajo hoose ay tahay ee, waxaa loo sameeyaa revision macalimiinta marmar qaar waxaa jirtaa buugta revision eh oo loo geeyo hay-ad ahaan aan geyno iskuuladka oo gabdhaha loogu talagale marka markii gabadha wax la baraayo ee, revisionkaasaa loo qaybini wiig camala laga yaabaa inuu macalinkaas hayto uu revisionkaas gabdhaha u sameeyo iyo gabdhihii imtixaanka ka dhaceenna in kor loo soo qaado Ee, luqadana waxaan anaga ku waaninaa carruurta inta iskuulaadka ay joogaan inay luqadda ay ku dadaalaan ee, ay ku hadlaan kalaaska hataa markay joogaan ingiriiska lagu hadlo af soomaaliga guriga markii la joogo bas lagu hadlo ee, sifa ay ku fahmaan imtixaanka dhowmkii loo keeno oo gabadhan imtixaankaas jawaab ee, uga jawaabto ilaa wixii lais weydinaayo luqadda laisku weydinaayo af soomaali ma aha imtixaanka waxaa laisku weydiiyaa ingiriis iyo sawaaxiligana lu- waxaa waaye maado gooni ah marka waxaan dhahnaa macalimiinta hataa aan markaan la fadhiisano waxaan dhahnaa gabdhaha ee, iskuulaadka caruurta wiilasha iyo gabdhahaba ha lu- ha lagu waaniyo inay ingiriiska ay wax ay ku wada hadlaan iskuulka markay joogaan ingiriiska ay wax isku weydiiyaan sifa hadhow dambe taa iyada waxay ka saacideyneysaa inay gabdha ay ay hadhow dambe imtixaankii ay ka baasto maadaama luqadda lagu weydinaa ingiriis u yahay ayna ingiriiska si fiican u fahanto
waayahay dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarray qadar aynu ku nasanno qaybaha dambe ee barnaamijka soo gaarray
Aruuriyo,
waayahay dhegaystayaal qaybihii dambe ayaan soo gaaro iyo gabagabadii barnaamijka qadra ugu dambayntii maxaad ku soo afmeeri lahayd
ee axmedow bulshada waxaan u sheegi lahaa inay ka dadaalaan sidii looga hortagi lahaa ka faa'iidaysiga ee xadgudubka iyo dhigmiiradka lagu sameeyo bulshadeena ka dhex dhaco s- khaasatan dumarkeenna inay gacmaha la isqabsado ee hay-ad keliya waxba ma qaban karto hay-addana guriga ma joogto wixii jira ma ogaani karto marka waxaa la rabaa ee bulshada ee madax hadday tahay iyo hadday tahay bulshada caadiga ahbo inay nala soo socodsiiyaan wixii jiro oo dhibaato ah oo xadgudub oo la sameynayo qof bini aadan oo xadgudub ee, xaq u leh ma jirto qof walba wuxuu xaq u leeyahay in la badbaadiyo in la dadka oo dhibaataysan inay dhibaatadaasayto intii la garab istaago sidii dhibaatadaasayto loo baabi'in lahaa mase loo joojin lahaa arrimaha socdaan inay aa- aa muhiim ah marka waxaan rabaa inay oo gacmaha la iswada qabsado ee, bulshada iyo hay-adaha laisla wada shaqeeyo oo la hor istaago caqabadaha naeto jiraan iyo xadgudubyaashi naeto soo baxayaan Mahadsanid.
waayahay dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenni maanta oo gaarka u ahayd w i k horena w g k loo yaqaanay barnaamijka waxaa marti noogu ahayd qadra khaliif maxamed waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nur maxamed cabdulaahi yogol dhanka farsamada cabdirasaaq haye muftaax barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo fiimanila